hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay engineer cali nuur maxamuud oo kamid ah mas-uuliyiinta hay-adda care international ayaa soo gaaray maanta gobolka cayn isagoo shalana soo maray degmada werwer waxa aan weydiinay isagoo waraysi khaasaneeyey shabakada wararka cigaag dot com barnaamijkan care ay ka wado gobolka cayn iyo degmooyinka hoos yimaada dhinaca biyogelinta ama samafalka ay usameyn dadka ku dhaqan gobolka cayn gaar ahaan riyaga iyo coolasha dib habeenta lagu sameynaya degmada werwer waxa ay yihiin
walaal waxa waaye waxaan hadda xoggaa ka wadnaa waxaan ka wadnaa werwer afar ceel oo ah ceelasha dhaasaska ah oo xilliga roobka yimaado aasna dadkana dhibaato ay ku noqotay inay ceelashaas ay ka cabaan biyaha oo xoog fara badan ku dhibaato ku hayso ceelasha ku yaallo degmada werwer gudaheeda waa ilaa iyo konton iyo afar ceel kontan afarka qaybo kamida dadka hore u samaystay qaybana way aasnaayeen qaybaha annaga hadda waxaan kasoo qaadnay ilaa afar ceel in aan ka dayactirno oo hadda hawshooda ay marayso gabagabo dadweynahana si aada ayay ugu farxeen welina waxaan rajeynana hadduu eeba idmo inaan mashruuca emergencyga oo qeybta biyaha care international haddii wax kale soo baxaa inaan weli aan degmooyin kale iyo tuulooyin kale oo la xiriiro gobolka ceyn inaan ka sameyno daactira kala badan oo ceelashaas laasaska ah engineer marka care international haddaan ku horeyno degmada werwer oo kale maxaad aad ka qabateen iminka maxaase ad calaamadiseen maxaase idiin qorshaysan maxaase iminka heer gabagabaa engineer ku dhow hadda waxaan ka sameyna oo hadda gacanta ku haynaa ilaa iyo afar ceel oo dherarkooda u dhexeeyo sideed iyo toban mitr ilaa iyo afar iyo toban mitr oo gabagabo ah oo hadda soo gabagaboobayo mustaqbalkana waxaan rajeynaynaa inaan wax kale wixii la heli karo aan u sameyno laakiin ilaa hadda wax afartaas baa ka jiro laakiin qeybaha kalena insha allah waan u imaan doonaa oo waa sahbaan ku maraynaa gobolka waan kusoo laaban doonaa markaasaan rabnaa inaan haddana waxyaabaha kale oo baahida jirto oo u badanta biyaha inaan wax ka qabno magarata marka engineer woodwood ceelashooda ma waxaa la gelinayaa bamam biyaha soo tuuraya balegetayaasha u sharax mase maxaa lagu xirayaa sidee dadka biyaha uga cabayaan ma sidii hore intay soo qataan waxaan biyaha lagu soo saaro tubadii camal bay kaga cabayaan ilaa iyo hadda waa tubadii ilaa hadda waa tubadii laakise mustaqbalka haddii ay biyaha aan u aragna inay yihiin biyo bamka ku haboon bamam gacanta loo saari doonaa laasi ilaa iyo hadda waxay kaga cabayaan gacantoodii kaga cabayaan laasi waxay laga dayactiray in ay ceelashaa dib dambe u dumaan daboolay leeyihiin xilliga roobka da-ayo oo ka xafida wasaqda soo gallaaday marka intaas baa hadda aan ka sameynay laakiin mustaqbalka waxaan rajeynanaa inaan sii horumarno magarad dhinaca kale gudoomiya waxaa jirta engineer inay jirto buuhoodle waxaad ka qabateen laba qol baad dhisteen waxaa soo wadaan motor motoorku intuu leegyahay waxaa loogu talagalay care waxay buuhold ka samaysa gobolka can gaar ahaan riiga ceelka riiga buuhoodle muxuu yahay wa hadda waxaan ka sameynay laba qol oo qolka motoorka la dhigo iyo qolka maqsinka oo ama u ah kaydka qalabka ah aan u sameyna hadda waa dhamaadeen waxaan kaloo usoo wadnaa motor ah lixdan iyo shan kediye oo loogu tagayno ceelka darigiyo bam laba iyo labaatan kilowat ah iyo tuubooyinkii kasoo qaadi lahaa biyaha oo aanu ku saarin ceelka maadaama iyo ceelka keliya ka shaqeeyo buuhoodle waana ku yaryahay ceelkaas weli waxaan leenahay hay-adaha kale ee kushaqooda biyaha inay ka saacidaan in magaalada buuhoodle loo qodo ilaa iyo laba saddex ceel oo kaleba garata marka ceelkan motoorkan soo wadaan ma biyuhu soo tuuraya iyo motoorka la bedelaya qalabka horitimog hor yaalay oo care international baa keenaysaa qalab cusub ha ha motoorka waa cusub yahay bamka waa cusub yahay tuubooyinka kulli waa cusub yihiin waxayna saacidi doonaan motoorka hore u yiilay oo aada u duugoobay iyo bamkiisi in laga bedelo qalab cusub waroo si uu biyaha dadweynaha baahidooda wax uga qabto magarad ugu dambeyntii engineer gobolada degmooyinka cigaag horufadhi deegaano kala jiro oo ceelal sidan oo kale ka yihiin care international ma qorshaysan tahay inay deegaanada kalena haddii alaydmo ay wax ku qabataan shacabka nool waan rajeynayna waan rajeynayna inaan gobolka cayn shacabka ku roon aan kala qayb qaadan dhibaatada ay qabaan waxa aan ka qaban karna kala qabanaan diyaar unaa magarad